qaraxa oo ka dhashay gaari waxyaabaha qarxa lagu soo xiray ayaa barqanimadii maanta ka dhacay agagaarka xaaji baasto wadada makaal mukarama ee magaalada muqdisho halkaasoo gaari yaalay wadada dhinaceeda uu ku qarxay waxaa sidoo kale uu qaraxa saameeyey saddex gaari kale oo gaariga qarxay u dhowaa oo goobta ku gubtay goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in sarkaal ka tirsanaa maamulka galmudug uu lahaa gaariga walow uusan saarnayn xilliga uu qaraxu dhacayay mana jiro faahfaahin intaa ka badan ciidamada ammaanka dowladda oo goobta gaaray waxyar kadib qaraxa ayaa wadada xiray waxaana hakad ku yimid isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha ee wadada muddo kooban gaadiidka dabdamiska ayaa ku guuleystay daminta dabkii ka dhashay qaraxa lamana sheegin khasaare kale oo ka dhashay qaraxaasi qaraxa ayaa dhacaya xili ammaanka magaalada muqdisho aada loo adkeeyay islamarkaana ay xiran yihiin inta badan wadooyinka magaalada muqdisho waxaa sidoo kale ciidamada dowladda ay howlgallo ka wadaan degmooyinka magaalada muqdisho qeybo badan oo ka mid ah cabdicasiis muuse maxamed waa sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidamada dowladda soomaaliya waxaana uu ka hadlayaa sida dhibaatada jirta wax looga qaban karo ciidamada inta la tayayo dhaqaale ku filan iyo lacag ku filan la siiyo baan anigu u arkaa in wax looga qaban karo cid taqaana amnigana loo dhiibo oo mas-uul looga dhigo waxa saxdaa in lagu soo dhowaado weeye sababtoo ah dadka loo dhiibayo waxaan dadkii waxaan khimradda u lahaa oo tayada lahaa oo amniga khimradda u lahaa ma aha haddaan taa la helin oo lagu guulaysanna ma suuroobayso nabadoon bedel jaamac xirsi oo ka mid ah waxgaradka muqdisho ayaa sheegay in wax ka qabashada amniga muqdisho ay u baahan tahay gacan adag ciidanka gulayska iyo nabad sugidda ee dalka jooga magaalo gobolka jooga waa fara badan yihin gobolkuna waa toddobiyo toban degmo waxaa ila habboon qorsho loo sameeyo ciidanku ku howlgalo qaybna maalintii howlgasho qaybna habeenkii howlgasho degmo walba xuduuddeeda iyo ta kale xuduuddeeda laysku xidho degmadaas wixii ka dhaca ciidankaas ka howlgalay mas-uuliyaddooda inay qaataan gaadiidku xilli ay socdaan iyo xilli ayna socon karinna la sameeyo laakiin haddii habeenkiina shanta fagax yahay gaadiidku maalintii shanta fagax yahay ciidamadu ay lababa meel iska marayso dilalku waa iska soconaya magaalada gacan bira in lagu qabtaa loo baahanya shacabkana la kaashadaa loo baahanya abshiro axmed maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka soomaaliya ayaa rumaysan in wax ka qabashada nabadgelyo darada gobolka banaadir ay u baahan tahay iskaashi dhex mara dowladda iyo bulshada ku nool magaalada waxaan isleeyahay horta isku duubni baa wax looga qaban karaa in shacabka iyo dowladdu ay isgarabsadaan oo ay ka go-an tahay siiba shacabka soomaaliyeed inay dowladda iyo ciidamada amniga horta ciidamada amniga ilaalinaya inay garab istaagaan qof kasta oo mawaadan soomaaliyiinna inuu kaalintiisa qaato saas darteed waxaan qabaa inuu toosayo amnigu oo aan gaarayno meesha aan egsanayno inkasta oo ciidamada dowladda ay la tacaalayaan xaaladda amniga muqdisho haddana weli kuma guulaysan inay xaqiijiyaan waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada muqdisho qaraxyo iyo dilal qorshaysan xuseen abubakar maxamed v o a muqdisho